bismi illaahi araxmaan araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aan maanta idinku hayno barnaamij aanu ka diyaarin waxyaabaha ay soomaalidu ka aaminsan tahay halganka ay kula jiraan soomaalida ogaadeniya inay iskaga qaadaan cadowga abasiniyaanka ah waxaan ku soo dhoweynayaa haddeer madasha safiyo cabdi maxamed oo iyadu beel ahaan ka timid beesha mareexaan ugardha annagoo aan aan ka sariigan doonin inaan maanta soo qaadno magacyada aan isku garanno qabyaaladu aad ay u qudmuun tahay qabiilku uusan xumayn marka dadka si aad u ogaatiin dadku ay aaminsan yihiin inuu reer keliya ku kooban yahay balse waxaan rabnaa maanta inaan idii caddeeno haddaanu nahay madasha lixdanka iyo soomaali weynba meel walbo aanu daafaha adduun ka joogno in halgankan ay soomaalidao dhan ay ku wada jiraan meel walba ay joogaan safiya waxaan rabnaa marka u horeysa in aad warbixin yar naga siiso barnaamijkan iyo waxyaabaha ugu tala gashay iyo weliba inaad maaragt na barto dadka aad soo casubtay ee madasha maanta aan kulligii noogu casuumantiin assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuhu xuseen waa salaaman tahay adiga iyo dadka sharafta le oo madashaan maamula aad baan ugu faraxsannahay inaad soo qabanqaabiseen barnaamijkan loogu bandhigahayo ummadda soomaaliyeed looga jawaabaya su-aal marar fara badan ay soo celceliyaan oo ah halgan soomaaliyeed oo xaq ah oo soo taxnaa ilaa qarnigii shan iyo tobnaad in maanta la dhaho hal qolobaa iska leh ay dad badan oo soomaaliyihiina arrintaas maaragtay dhahaan halganka waxaan faraha uga laabana qolo dartiis inaad arrinta noocaasa maantayto aada nagu casuunta aad baad ugu mahadsan tahay walaalle waxaan jeclaan lahaa ummadda soomaaliyeed waxaa nasiib darro ah inaysan cadowgaada aqoonin inkastoo ay jirta mahmaah soomaaliyeed oo ku mahmaahda ninku jecel iyo ninku necebba xoogtaa og haddana waxaa nasiib darraa ummadda soomaaliyeed inaysan xoogta cadowgoodana ogeyn sidoo kalena aysan sharaftooda iyo wanaagooda qaybo badan oo kamida aysan ogeyn waxaan jeclaan lahaa ummadda soomaalida inay waa ogaan jireen abasinia inay cadow tahay awoyaashadu awoyaashaya waa ogaan jireen laakiin nasiib daro intii ka dambeeyey qaranjabka iyagii ayaa waxaad moodaa dad aada u fara badan inay taariikhdu ka masaxantay oo ay u arkeen maaragtay etoobiya waddan xoog leh ama waddan taariikh leh ama waddan culus ayagoo hadalkaaga bilaabaya maaragtay ilaa aan isiraahdo marmar xitaa inay caqiide ahaan wax u dhimahayaan qaabka ay etoobiya u sharaxaan diintooda inay wax u dhinto waxaa kamid a hadallada soomaalidu ay isticmaasho etoobiya waa waddan xadaarad leh waa waddan soo jiray maaragtay waa waddan wadaniyiin ah waxaasay ku hadlaan inta aanan u gelanin halganka waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar etoobiya ka tusaaleeyo inaysan xadaarad lahayn qiimo iyo sharafna etoobiya nagu gaarin tusaale yar waxaa idinkaga filan adduunka mana ma lahayo waddan madaxweyne kasta oo yimaada uu calan samaysto iyo xukuumad kastaoo timaada xaqiiqadii xukuumadaha etoobiya soo maray qaar baa dhowr calan samaystay oo aan hal haddii hal xukuum maamul kastoo soo maray hal canar hadduu ahaan lahaa calamadoodu way yaraan lahaayeen etoobiya waxay haysa samaysatay ilaa tobaneeyo calan taasaa waxay kuu muujinaysaa inaysan ummaddu xadaarad iyo wax ka dhexeeya iyo wax isu hayaajirinin annaku qaran soomaaliyeed oo dumay baan nahay inta maanta baaba-a meel aada xun baan ka gaarnay laakiin calanka iyaga in la bedelaa wax laga wada hadlo weli ma noqon xitaa maamul goboleedyada yararkaa hoos samaystay mid kasta calankii soomaaliyeed ugu haystaa etoobiya waxay ahayd kun iyo sideed boqol saga sagaashan iyo toddobadii ilaa kun iyo sideed boqol kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii calan bay lahayd haddana kun iyo sagaal boqol konton iyo shantii ilaa todobaatan iyo afartii calan kaley lahayd haddana toddobaatan iyo afartii ilaa todobaatan iyo shantii calan kaley lahayd toddobaatan iyo afartii ilaa todobaatan shantii calan labaad bay haddana yeela ilaa marka wadanka sidaasa toddobaatan iyo afartii ilaa sideed toddobaadii haddana calanka la yeelatay waa xukunkii mingista saddex jeero calanka bedela toddobaatan iyo shantii haddana sideetan afartii mar afraad bedela sideetan iyo toddobadii ilaa sagaashan iyo kowdiina markii uu ku dhacayeyna calanka marshanaad buu bedela waxaase hadday dowlad tahay intaas oo jeer calamadeeda ma lahaateen calan stable ah oo qarannimo iyo nationality iyo wax tusaale u ahay lahaan lahay waxaan rabay inaad dadkii noo inaad inaad gabdhihii liiskiina sidaan dadkii nacam aad aad- inaan dadkii- dadka ku casuuman haye waayo waa hagaag dadka ku casuuman meesha caa waxaa noogu casuuman hodan aadan maxamuud waa gabar sheekhaala oo roo oo khutuba ah oo reer oo samatarka ah foos maxamed nuur gabar raxanweyne oo hadamaa qasad maxamed nuur gabar abgaala oo reemataan ah safiya cabdi maxamed waa aniga mareexaan wagardac canab cabdullaahi ducaale habar gidir sacad een, cabdiqani waa dhulbahante axmed teetana waa wiil xawaadle ah cali madaxweyne khadar cali waa wiil ciisaa cabdullaahi xasan buraale wiil mareexaan oo reediiniyo reesiyaal suleeqa daahir xuseen waa gabar ciise ah cabdulqaadir axmed een, waa wiil asharaafa maxamed xasan shidane waa wiil habargudire oo saleebaana xaqiiqadii waxa soomaalidu four pointy five tiraahdo annagu iskuma aanan soo aruurin laakiin meeshaan caawa kama maqna laakiin waxaana kulmiya waa wax aada iyo aada u sharaf badan una qiimo badan waayo halgan xaq ah oo taariikha oo soo jireena oo ummadii soomaaliyeed ay cabsi ay etoobiya ka qabtay cudurdaar ay halgan kaga maqnaadaan ay samaysteen baan intayadaasi ku walaalowna dadkaas caawa qolkaa ku jira waxaa ka mid a dad soomaali gobol kasta ka yimid waxayna caawa halkaas ugu soo bareereen inay qabiilka magaciisa u sheegahayaan waa muujinta arrinta aada iyo aada u xanuujisay oo ah arrin soomaali badana ay ku celceliso oo ah halganka qolaa iskale iyo halgankan qolaa u- u badan inaan caawa arrintaas beenino baan halkaa usoo galna intaas qof oo ma aragtay een, meeshaas joogtana waa dad maraykan gudihii jooga laakiin halganka soomaali meel kasta oo joogta haddii la isaga keeni lahaa shirweyne weyn iyo conference weyn bay u baahnaan lahayd haddii la dhaho dadka aan magaca qabiilka lagu eedeeyay ahayn oo halganka ku jira marka intaasoo qof baa caawoleenka noogu jirta su-aasha hal su-aal baa meesha taalla maxaad ka aaminsan tahay halganka xoreynta deegaanada ogaadeenaya maxaad ka aaminsan tahay halgankaas su-aasha un wey su-aasha qof walba uu ka jawaabi doono oo madasha ku sharfan caawa insha allah hooday amagaada iskale ku socda Eh, marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waana ku faraxsanahay madasha lixdanka oo waa sii durugsaneyd iyo ugu dambeysay inaan mar kale kusoo noqdo Eh, sidoo kale waxaan ku faraxsanahay walaalaha faraha badan ee soomaaliyeed ee halgankooda kaalintoodii ka qaadanaya isla markaana soo afjaraya sheekada khayaaliga ah ee soomaalida bakhayliinta ay ku meereysaan baryaha dambe waxaa jira qaacido bakhaylnimo ah oo marba shaar loo geliyo ee mar qabiil baa loo geliyaa mar caqiidaa loo geliyaa mar waxaa loo geliyaa wax aynaan fahmaynin marka inaynu la soo afuregno aynu soo soo afjarno oo xilligan oo ay ay soomaalidu soo baraarugayso oo dadkii dhalinyarada ahaa ee soomaaliyeed ee ama taariikhdii ay xaqa u lahaayeen ka qaday ama een, dadka ay ka dhaxli lahaayeen ay ilaa hadda kaga gudban yihiin ila qofba qofka ka weynba yaa gacanta qabto oo u faragode inaynu maanta aynu inteenan isugu nimaadno sidaas darteed oo dadkeena oynan isgaranayn intaasoo qof ee maanta la sheegay oonu halgankaa walaala ku nahay qofaan wejigiisa arkayna uunu ku jirin aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay Een, waxaana rajeynayaa soomaali oo dhan halgankooda inay ka qayb qaataan oo ay gartaan waajibka saaran runtii halgankan waa halgan soomaaliyeed waana waajib qof kasta oo soomaaliya saaran Ee, waxaan jeclaan lahaa inaad marka hore dadka soo een, aad casuunteen aad waktiga wada siisaan inkastoo laga yaabo de inuu aniga taleefonkaygu dhexdaa iskaga hadho oo dee aan meel fog kasoo wacayo marka haddii ay jirto dee kollay safi aan waxaan ismaqalay safi oo i- arrinta igu soo casuuntay oo inaad meesha hawsha ku haysaan iisoo sheegtay marka haddii aad ay- ay jiraan waxaad idinku codsanaysaan ama gabayadayda kamid a ama su-aal aad weydiinaysaan dadweynaha iyo martida een, qolka hadday ay jirto bal horta marka hore igu soo noqda abkii noloshu waa inaad khayaar dhaadan leedahaye dhismaha dowladnimo weeyo ma ku dhammaystirane waa calan awood lagu dhisbo aad ku dharagtaye ha yeeshee dad laga dhowray oo dheefsan baa jiraye taayaha anaan saarin weli dheef xurriyadeede dhugli reer galbeed gacanta ii saaray dadkii laygu dhabawan sidii uga dhex ooyaye gabanada sidii bay ilmadu ii dharbinaysaaye dayar gobanima lagu helayn aan dhib loo marine dhammaantoodna aadmigu hortay way u dhidhideene dhimashiyo waxay qaabileen dhaawac iyo hooge dhama iyo dadkii gaajo qaday dhalaygahanediye dag waxay yidhaahdeen hurdo gama la deeraystay diishii fakriga maalintay dhinacu tuureene aniga adhiga inaan higsado dhibirku ii shegiye xaqaygana inaan soo dhacsado wago-aan dhabale gumaysiga tusmadayga dhigtay daaxaigu raagay maxaan dhimay dharaarkaan ku yidhi iga dego dhoorka maxaan dhimay dharaarkaan ku yidhi iga dego dhoorka maxaan dhimay dhulkaygii haddii aanu shubay dhuuxa maxaan dhimay dhaqaaliyo haddii aanu huray dhiiga maxaan dhimay dhufayskiyo intaan dhuurka ku abaaday dhooyida cadeediyo haddaan dheelka u adkaystay addaan siday dhalan dooriye dhaxanta ii saaray isnayilu dhulkaygii hurdiyo dooni dhacadiika maxaan dhimay dhakooliyo haddaan hooska uga dhartay maxaan dhimay haddaan doon birbihiin ugu dharaardaayay dhuug iyo gofanaha in badan cunayay deegayga iyo shirin castaigu dhammadane qurhquudhin dhiiga duudhiga siqa iyo tagfida igu dhex deermaysaa intii aan dharkay lagu guyiyo xabab dhunkaal siiyey maxaan dhimay haddii aan dhib iyo mariyey dhidhiiti arlada ilaahay dhex wadhay dheemankiyo gaaska sidii neef dukaan qaba anoo gaajo ugu dhuurtay buuryada haliilaysa ee doonida halkayga anigoon dhadhamin inay dhurtaan lana idhaabsiiyo dhasiskiiyo intaan dhuudhcasada dhuunta ka halgaarday maxaan dhimay dhab weeye haddaan dhaalna uga diiday kuwa gumacalaysada dhi'e camalka daarana dhurwayada halaaqee kumamay shacabka diigiisa dadkoodana dhameeye ka daran cadowga soo dhoofay dhibkay geysanayaan wadani dhowran keri waaye maxaan dhimay garbaaxada haddaan dhowda kaga saaray kuwa dheelalowiyo riyada dhab u malaynaya ee dhoolgu iyo rabankaday dhadeeda moodaya eedaanka daban gaali iyo raacay dhalanteedka ibliis baa dhugsaday oo xaqay dhinac marayaane dhanka iga jiraan baa bulshada looga soo dhihiye maxaan dhimay dhaliil culus haddii aan dhabta u saaray kuwa dhegabsanayeen ogeyn dhinaca loo guuray dhexrooraha shisheeyaha ku laadhan ee dhabaal seegay dooranaha dayoogeen fahman gelinba dheeshiisa dhusdhusiyo kollay socodka xumi dalaamad weeyaane anigoo dhamaasana jid dhaba ugu dhawaaqaya maxaan dhimay dhagoolaha haddaan dhiilo maqashiiyey isticmaalka dhadarkiisa kogi maaha dhalanteede inuu diintayga dhalan ragoon dhumiyo iimaanka oon dhinac ka haystu jecla amaan dhantaal maaye maxaan dhimay haddii aan ku dhegay dhammaha tawxiidka ummad waliba dhaqan gooyay dowrataa jira e dayalna maaha oo kaygu waa midaan ku dhaataye maxaan dhimay dhulkaygii haddaan dheeliga u diiday dharka gaanitoodiyo ku nacay dhusuqna loo daaye duulka farshada dhuuqaye dhamaya xaaraanta dhexgalkooda sida ay kolkaan ooga maray jaarta ee aan ka dheeraaday bay cadho dhalaaleene maxaan dhimay dhegmaayada intaan dhool isaga buusay dheglaha abasiini ah haddaan aad isaga dhowray inkastoon dhutinayo xilligu yahay mid dhaandhaana dadka farka waayuu wax badan ima dhimayaane dhabaanti soomaalinimo waygu dheertaaye dhalashadii iyo muuqaalku waa daabadan dumine dhalashadii iyo muuqaalku waa daabadan dumine dhammaantood dadkaan ehelka nahay waan ku dhololaye wax kastoo dhacaana waa dubkaan laiga dhegayne dhulkana waanu wada leenihi iyo dhowrta xoolahaaye dhulkana waanu wada leenihi iyo dhowrta xoolahaaye dhigihii jabuuti iyo carti iyo awdal dhaladeeda dhegta raag casay iyo lughayaa dhaboonadiisayla doomaha hargeysa iyo burci iyo dhegiga laascaano dhumaalka awdkiyo goldobo dhamalka buuhoodne xirkuu dhoodimee baaqi jiray iyo madhaafaanka difmihii taraaxiyo rugtii dhidibtay taariikhda xeerta dheereeran dhulda loos qoray dahar banaankeeda dhanka erigaabiyo gargara dhinaca boosaaso dhanka erigaabiyo gargara dhinaca boosaaso dambalada garow iyo hobiyo dhoosha gaalkacayo deenta aabud waaqduus ma reer dhagaaxa ceel buura irti hadhaca loo saantay iyo dhuuxa beledweyne irtii hadhaca loo saantay iyo dhuuxa beledweyne dhijaanta buulada gardi iyo dhuyuclihii jawhar balcabdel mitaankeeda iyo dhuunta xamar weyne deelida afgoo iyo markiyo tan iyo awdheegle deelidaas gooyiyo markiyo taniyo awdheegle dhulbadhaha jamaamiyo kismaayo webiyada isdhaafa daameelka baydhabi iyo luuqdeeha beled xaawo dhibtadiyo masnada ceelberdiyo dhalaaca baardheere dhoble iyo buaar iyo asmadow dholosha booqaani dardhaarada badhaadhiyo kolbiyow dhanaha kambooli madhaab iyo wajeer iyo ilaa kaaris dhumucdeeda dhammaan beledadan sheegay iyo kuwo kaloon dhaafay dhumaalaysi kuma joogayo mayi dhiibaale dhumaalaysi kuma joogayo mayi dhiibaale dhulkii hooyaday weeye iyo dhaxal awowaade malay dhexjoog toogaliyo dhoob shisheeyaale waa halkaan dhab ugu ladi kariyo xero dhigaygiiye maxaan dhimay dhashaydiyo haddaan dhaawacada geysto maxaan dhimay haddii aan ku dhamo dhayday iyo xorka dhaclayaanoo boqor sitiyo dubaha ii gaara maxaan dhimay haddii aan dhex dego amaan ka dhaanteeyo maxaan dhigay haddana balse dhinac dherer silaafyoodo isma dhaanto soomaaliyeydo ila wada qaawan dhammaanteed iswada dhaliyaday mana isdhooroosa dhundhun la isku jebiyay awood dumardu naafowday dhundhun la isku jebiyay awood dumardu naafowday qaranimo la dadaaliliyo dharabka ciideeda tafarrumaqa xuntiyo ka jecel dhoofu wadayaaca tafarrumaqa xuntiyo ka jecel dhoofu wadayaaca dhakamaadu wada foorartay wadaragay luuqsan maskaxda kolay dharan gediyan oo dhaynaan jirine cadowgaad u kala dhuumatee dababku saaraya waa ka dhabarka kaa jabiye ee cuni dhashadiye etoobiya dhibkiiniyo xumaa way ku dharagtaaye etoobiya dhibkiiniyo xumaa way ku dharagtaye idinkuna walaalkiini dhabaryaad ka dhigateene dhibiryeesha guryo hurde dhawarku doorsoontay waxba hadalku yumi dhadhabin ilaana dheeraane dhambaalkan dira iyo murtida aanu dhaadhacoe halgankan dhufay sugu jirne nooga dhumay maalku halgankay dhuloosti u galeen wiilal lagu dhaaso eey haryeyo u dhinteen dhaax la tegi doono halgankaa dhalaan iyo haween milicda loo dhoobay dalinyaro iyo waayeel xabsiga loogu wada dheelmay marwo dhawan lahayd iyo gabdhana dhee uuga duulay dhabihiisa kama waayn karo dhuuliqaatuuye goortii wax loo dhibi lahaa la isla soo dhaafiye dhange shacabka goostow xaqaad labac u jidhayso wayn soo dhowdahay maalintaad dhami lahaydeene midnimada haddaan dhowranana dhalinay goolkiiye dhiiradoo ha soo jeedsanina dhowr kalba hadhay maasha allah tabaaraka allah